لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم أذاكني باب النهي نهي باب كيدي وهي عن ابتداء أهل الكتاب لمن كأهل الكتاب كأه bilowgii laguba bilaabayay bisalaami salaam oo dee markaa la kulmo in ruuxii muslimka uu noqdo ka salaamtii bilaabaya ee iyagii salaamaya bal nahyintii la yskaba nahiyey dee kol haddii ahlulkitaab ay loo diiday in laguba bilaabo salaamna gaaladii kalena min baabi awla ayay noqon wakayfa sida yuraddu la celinayo oo calayhim iyaga korkoodaoo bal hadday kuwii iyagu ahlulkitaabka ahaa ama gaalada ahaa iyagu salaamtu xaggooda ay kaba timaadoy ruuxii muslimkaa salaamaan jawaabtii salaamtaas iyo qaaditaankeedii ama ku celinteedii waxay noqonayso iyo kayfiyadeedu siay noqonayso taas buu baabkeedii yahay intuna baabka inooguba iman doonaan marka wuxuu uhi imaamkii muslim raximah اllahu taعaalى xadaثna yaحya bnu yaحya qaala akhbarana hushaym can cubaydاllahi bni abi bakri qaala samictu anasa yaquulu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam bal sanadku kole waa dadkii xataa aad buu inooguba dhawaayo dee hushaym iyo cubaydullahi bni abi bakrin oo anas waa uu yahay iyana waa tii ay nooguba sugnaayeen malaa cashirkii kan ka horreeyey yaxya ibnu yaxyana waa ninkaa imaamkii hadiyo goor inalaba socda marka matigii isagoon inoo dhammayn buu sanad labaad ku laabmay oo wuxuu ihi muslimxa waxadaثanaa ismaaciil ibnu saalimin qaala xadaثanaa hushaymun qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu abi bakrin can jaddihi anas ibni maalikin saan aragna sheekha muslimun baa isbedelay yaxya bnu yaxya markii hore sheekhu ahaa imikana waa ismaaciil ibnu saalimun inta kale sanadku waa kii hore uun walow cibaaradan can jaddihi oon markii hore ku sugnayn ay halkan inoogu soo korodhay iyo iyadoo markii hore samictu anasan samaac bay ahayd halkana can baa taalla can anasin ama can jaddihi anasin intan weeye farqiyada u dhaxeeya wuxuu yihi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalama qaala wuxuu yidhi idaa sallama hadday salaamaan calaykum korkiina ahlulkitaabi waa dadka ahlukitaabka ah ay idin salaamaan faquuluu waxaad tidhaahaan marka salaamta ka qaadaysaan aada salaamtii uga jawaabaysaan wa calaykum intaa dhaha oo macnaa assalaamu dee ruuxii muslimka hadduu ku idhaha assalaamu calaykum waraxmat ullah adigii adigan wacalaykum asalaam iyo dee wixii la raacinayay oo raxmatullaahi wabarakaatu baad odhanaysaa iyaga ku daysta oo ku gaabsada wacalaykum ee laakiin assalaamu iyo iyo dee intaa wixii kaba badnay naxariistii iyo barakadii iyo harraacinna ha ugu jawaabina kollay sababta iyo ciladana xadiidka duruqdiisa iyo riwaayaadka kale axaadiista kale waayo xadiid anasun maayo axaadiid kala duwan baa inoo soo socoto baabka kuwa iman asxaab kala duwani ay leeyihiin ayaan ku ogaan doonaa bal markaa duruqda qaybaha horean sii raacinaynaa ama axaadiista hore xadaثana cubaydullaahi bnu mucaadin qaala xadaثana abi xa waxadaثanii yaxya bnu xabiibin qaala xadaثana khaalidu yacni bna اlxaariثi qaala khaalid ibn اlxaaris iyo mucaad ibnu mucaad labadaa weeye waxay yidhaaheen xadaثanaa shucbatu xa waxadaثanaa moxamed ibn اlmusanى wabnu bashaari walafdu lahuma moxamed ibn اlmusanى iyo moxamed ibnu bashaar ayaa iyadana halkan muslim xadiidka ka warinaya suu markii hore cubaydullaahi ibnu mucaad iyo khaalid ibn ugaba wariyay yaxya bnu xabiib lafdiga xadiidkana iyagaa leh lafdiga inoo soo socda oo qaala waxay yidhaaheen labadoodaasi xadaثanaa moxamed bnu jacfarin qaala xadaثanaa shucbatu waana halka labadii xadiid ama labadii dariiqay isugu yimaadeen qaala wuxuu yihi markaa shucba samictu qataadata yuxadiثu can anasin waxaan maqlay qataada yuxadiثu xaaluu waramayo can anasin anasuu kaba waramayo oo uu yihi ana asxaaba الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisii qaaluu waxay yidhaaheen linabiyi nebiga ay ku yidhaaheen salى اllahu عalayhi wasalam ina ahlulkitaabi nimankan ahlulkitaabka kollay wixii dee u badnaa ahlukitaabkee joogay madiinana yahuud bay ahaayeen yusallimuuna wayna salaamayaan calaynaa korkanagoo wayna salaaman markaan kulanno ama ayna soo maraanba fakayfa seebaan naruddu u celinaynaa calayhim iyagoo korkooda salaamtii seebaan ugu jawaabaynaa macnaa waa loo jawaabayaa salaamtii waa laga qaadayaaye salaamta celinteedu siday noqonaysaa kayfiyadii bay weydiiyeen qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh quluu waxaad tidhaahaan wacalaykum taas dhaha oo macnaa in kale ha raacinne intaasun ku gaabsado wacalaykum xadiidkan anasna wowdan wacalaykum iyada riwaayaadkiisa way ku sugan tahay riwaayaadka anas xadiidkiisa ama duruqdiisa bal xadiidkii anas halkaasaan ku dhaafaynaa waayo axaadiisu waa isla wada mid mar baan qeybba kolley dhexdan ku yar joogsan doonaa si aan yar masaa-isha ama waxu yar eegno marka dambena wuu inoo sii socon doontaa horta xadiidka ibnu cumar baan gaadhaynaa xadiidka caaisha intaynaan gaadhin xadaanaa yaxya bnu yaxya wa yaxya bnu ayuba wa qutaybata wabnu xujrin afar sheekh oo muslim buu israaciyey walafdu liyaxya bni yaxya lafdiga xadiidka inoo soo socdana waa yaxya bnu yaxya tamiimi baa leh qaala yaxya bnu yaxya akhbaranaa waqaala alaaakharuuna xadaanaa markaa sheekh keliyay wada leeyihiine isagu yaxya wuxuu yihi saaxiba lafdina weeyaane akhbaranaa ismaaciilu intooda kalena waxay yidhaaheen xadaanaa ismaaciilu ismaaciilkana sheekhu wuxuu yihi wahuwa bnu jacfarin muslim baa caddaynaya waayo intaba riwaayadoodii sheekhyadiisa may dhicinay abtirsiintiisii sheegeen ismaaciil bay ku gaabsadeen ee ismaaciil kalena halkan waa galaa ismaaciil ibnu curaya ama ina ibraahim oo kale marka muslim baa si uu u kala saaro inoogu caddeeyo ka uu yahay cibaaradan la yimi hadalkoodii uu ka gooyey si aanay riwaayo u noqon uu iyaga kaba warinayo kol haddaan iyagii aanu lafdigoodii ka maqlin wahuwa ismaaciilkanay sheegayaana ay ka wariyeen ibnu jacfarin waa ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kaiir can cabdillaahi bni dinaarin anahu cabdullaahi bnu dinaar samica wuxuu maqlay ibna cumara cabdullaahi bni cumar yaquulu xaaluu ku qowlayo qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi ina alyahuuda yahuudi idaa sallamuu hadday salaamaan calaykum korkiina ay idin salaamaan yaquulu axadum midkood de waa cadaawadoodii iyo xiqdigoodii ee midkoodan idin salaamayaa wuxuu odhanayaa assalaamu calaykum wuxuu ka dhigayaa si wuxuu idin salaamayo salaamtii dee nabadgelyada iyo ducada ahayd idinku salaamayo ee arrinku waaba habaar oo uu idin habaarayaayo wuxuu odhanayaa assalaamu calaykum oo ruuxii aan aada ugu fiirsanay wuxuu u qaadanayaa assalaamu calaykum ee xarafun bay gooyeenba saabna waa geeridii geeridaa korkiina dhinta taas buu leeyahy faqul waxaad tidhaahaa hadduu axadkood saa kuu salaamo ruuxii la salaamayo adigoo u jawaabaya hadalkaas ninkii yahuudiga ahaa calayka korkaaga ha ahaato waxaad igu habaaraysaa oo waxanaad igu sheegaysaa adiga ayay dibka ugu soo noqonayaane korkaaga ha ahaato taas dhaha ama ha yidhaaho وxadثnي زhير بن حرب qال xadثna cبدالرحمن عن سفyان عن cبداللahi بن dيناr عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل waa xadيiثkii hore un cبداللahi بن dيناarna markii hore سندka waa inoogu sugnaa lakiin inta ka horeysa ayaan raggii hore ahayn ismaaciil ibnu jacfar baa markii hore ka wariyey cabdullaahi ibnu dinaar imikana imaamkii sufyaanu thawri baa kaba warinaya dee cabdiraxmaanna waa ina mahdi xadiidku waa kii hore ayuunbuu la mid yahay bimilihi kayra anahu qaala laakiin isagu riwaayadan sufyaanu thawri can cabdillaahi bni dinaar can ibni cumar isagu wuxuu yihi faquluu halkaa faqul keliya taalay dee kolayna jamac baaba ka horeeyo idaa sallamuu calaykum yaquulu axadum faquuluu waxaad tidhaahaan wacalayka oo halkii calayka uun ahaydee wawi aanay la socon halkan waa calayka dhaha kolley xadiidka ibnu cumarna iyadoo duruq kala duwan uu leeyahay xagga ruwaaddu wowgan sugitaankiisa iyo xadafkiisa way isku khilaafsan yihiinoo kuwa iyagu calayka un yidhoon wowda sugin riwaayadiisana way jiraan kuwa iyagu wacalayka oo wowda sugayna way jiraan bal xadiidkan ibnu cumar oo kale dariiqiisa dariiqa maalik oo uu bukhaari kaba wariyey isaga waa calayka nusqooyinkiisa ku wada sugnayd nusqooyinka bukhaari walow dee dariiqa maalik buu kaba warinaye maalik ruwaadiisoo dhami aanay wowda sheegin oo muwadda ee bal waxaan leenahay waa is marka la eego xagga ruwaaddu mid dee sugay iyo mid aan suginba xadiidka ibnu cumar ka anasna waa arin inooguba sugnaa bal in xadiidkii caaisha ayaa inoo dambeeya kolley isagaa duruq yeelan doona haddii alla yidhaaho waxaa ku xigi doona un xadiid jaabir iyo xadiid abu hurayre iyo iyaguna macnahan le baa ku xigi doona in yar baan markaa horta intaynaan kuwa kala gaadhin baan axaadiida ama ku yar joogsanaynaa wax saas ama si ahayn bal xadiidka ta iyada inoogu sugani horta in jawaabtii loo jawaabayay ahlu kitaabku haddayna salaamaan baa inoogu sugan laakiin in inay annahyu can ibtidaa'i ahli kitaabi salaam xadiidkeedii baa inoo dambeeya oo xadiidka inoo dambeeya oo xadiidka abu hurayre ayaa wuxuu imaan laa tabda lyahuuda wala nasaara bisalaam waa tarjamada waana qeybta hore laakiin xadiidkaa dambeeya oo marka horta waxa ay tahay iyada nimankii ahlu kitaabka ama kufaartii ruuxii muslim salaamtu waa ikraam iyo maamuus iyo taas oo kale dee isagiina ehel uma aha marka ruuxii muslimka gaalkii salaamtii khaasatan salaamtii sharcigayd kuma bilaabayo oo iyada laguma bilaabayo taasi waa nahyiga inoo dambeeya halkana cunwaanka inooguba sugan xagga markay noqoto radin iyo jawaab iyada dee hadday iyagu salaamtii la yimaadaan waa loo jawaabayaa waa la celinayaa salaamtoodii waana wax dee xadiidkan axaadiisanna inoo faa'iideynayso culimaduna ay dee iskuba waafaqsan yihiin laakiin lama odrhanayo si axaadiisan inooguma sugan wa calaykum asalaamu ee waxaa lagu gaabsanayaa calaykum ama wa calaykum intaasaa lagu gaabsanayaa bal intaasi waa inta iyada xadiidka inoogu sugan xagga marka la eego wowda sugitaankeeda iyo xadafkeeda culimada qaar baa raajax yeelay in wowda aan la sugin dee kuwana waxa weeyaan malaa jaanibka kaley mareene bal waxaan leenahay ruwaadana iyo riwaayaadka sugidda iyo sugitaan lahaan labadiiba way yimaadeen labaduba duruq saxiixay ku yimaadeenoo horta riwaayo ahaan mid aan nidhaahno taasaa shaad ah ama aan sugnayni ma jirto axaadiista qaar wowda unbaa kuba timi sida xadiidkan anas axaadiista qaar dee kolley xadafkaa badnaa isbaatkuna waa badan yahay marka waxaan leenahay labada riwaayaba waa laba riwaayo oo saxiixoo jiro wowda sugitaankeeda iyo marka la eego inaan la sugin xagga marka la eego xagga macnaha haddii bal matalan waa qolooyinkan iyagu doonayay inaan wowda la sugin macnahay dee eegeen waxay sida xadiidkaba inoogu sugan waxay odhanayaan marka ay dee muslimiintii salaamayaan waa cadaawad ay u qabaan habaar ay habaarayaan oo assalaamu calaykum marka haddii calaykum un la yidhaaho waxaa meeshii ku sugan radin wixii ay muslimiintii ku habaarayeen iyagii dib loogu celiyo oo la leeyay maya idinkay taasi korkiina tahay waa macnaha markaani wawi jirin ee ay keenayso calaykum almowtu ama iyadu bal taasba weeye haddii laakiin wowda la eego wowdu dee waxay keentaa waa cadafka tashriik buu keenayaa wixii marka hore jiray oo la sugayo arrinkan dambe lagu cadfayana lagu kordhinayo oo haddii aan imaka nidhaahno imaka fulanun kaatibun oo aan raacino wa shaacirun macnaa dee kitaabadii horena waan u sugnay macno kalena waan siyaadinaynaa oo ah sifadan kale uu leeyahayna waan siyaadinaynaa marka in arrinkaa cadafka ee tashriiga waa macnahan qolooyin kale mala awowdoo laga tagaa roonaydba ay milicsadeene waxa meeshii ah dee wixii iyagu ay muslimiintii ku habaarayeen iyadoo si lagu daayo la sugayo oo laleeya ma idinkuna taa waa nala qabtaan halkana wax maxduuro kuma sugani ma jirto kol haddii wixii ay muslimiinta ku habaarayeen dhimasho ay ahayd dee muslimiintuna way dhimanayaan iyaguna way dhimanayaan waa wax dadkii ka wada dhaxeeya markaa wax dee maalan maxduura iyo dhib kaba ratimaysa inay arrinkaa hore aan idhaahno wowdu waa caadifa oo inkoodii horena waa la sugayaa kan dambena waa la kordhinaya maxduur kumaba sugnoo dee waa wax dadkii oo dhan guud ahaan kaba wada dhaxeeya oo maalan iyada taas in loo siman yahay oo annaga iyo idinkuba waanu u siman oo dhawaan wada dhimanaynaaba weeyaan bal taasi waa markaan caadifo egno laakiin waxaa kaloo dee ixtimaalaysaa in wowdan istinaaf laga dhigo waa hadal bilaabmaya uun hadalkii horena aan ku xidhnayn aan kuna cadfanayn oo markaa macnuu noqdo wacalaykum ay wacalaykum maa tastaxiquuna min adami walacni ba maala waxaa korkiina waxaa aad mudateen ehla awtiinee dami iyo taasa ayaa korkiina oo markaa wowda waa listinaafba maha waxay wadaajinaysa meesha oo labadan dee ay isu geynaysa maaha waxa idinka korkiina ah wixii aad mudateen bal markaa labada macnoba waa laba macnoo daahire ee waxaan leenahay labada xaalabo way bannaan yihiin labadaba dariiqadii way axaadiistii way nooguma soo arooreen marka markan asaan mowt lagu fasirana wowdoo la daayo ayaaba sii macaanba oo inay wax ay mafsado oo ka ratimaysaa ma jirto geeridna dadkii way ka wada dhaxaysaa saa idinkuba ah inaga leedihiinba dee waxa weeyaan dhimasho korkiina haato idinkana korkiina haato waynau simanay taasoo dee cid ka badbaadaysaa taas maba jirteen bal taaba wey bal markaa waxa ay tahay uun markay noqoto bilowgiina laguma bilaabayo hadday jawaab noqotona oo iyagu salaamtii laba yimaadaanna khaasatan markay assalaamu calaykum yidhaahaan jawaabtu waxay noqonaysaa ama calaykum ama wacalaykum intaasaa lagu gaabsanayaa bal taas baa iyada ta axaadiisa inooguma sugana wixii intaa ziyaadayna way noo sii socon doontaan oo axaadiisa dambe inooguma imana وxdثnي cمر الناqd وزhير بن حرب واللفظ لزhير قال xdثnا سفyان بن عyynة عن الزهري عن عروة عن عائشةa qالت أنhا qالت عائشha waxay tihi اsتأdna waxa idan dalbay rahd koox iyo جamاaعo min اليهوud yahuud kamida عalى رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم magacyadooda waxba laynooma soo nqlin ee waa daa'ifo yahuud kaba mida yimi rasuulka ilaahay gurigiisiiba yimaadeen waxaanay dalbeen inuu u idmo inay soo galaan ee guriga ugu soo galaan faqaalo waxay idhahan markii uu idmay rasuulka ilaahay soo galeen assaamu calaykum faqaalat caaishatu caaishana way dareentay hadalkii bay fahamtay markaasay tidhi bal calaykum korkiina ayaa assaamu geeri iyo walacnatu idinka korkiina ay ahatay geeri iyo lacnadiba faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi yaa caaishatu caaishaay caaishaay in allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecelaya arifqa rifqiga dhibrinta sahlanida dabacsanida hadalka dabacsan iyo ficilka sahlan ee fudud iyo taas taysiirka iyo musaamaxada iyo taas ayaa rabbi jecel yahay fi lamri kulli shaniga dhammaantiiba marka hadalkan oo kale dee habaarka iyo taas iyo lacnada iyo dene waa hadal cunfi iyo shida ay kuba sugan tahay ilaahayna umuurta dhammaanteed wuxuu jecel yahayba rifqiga oo waa taa in allaha rafiiq yuxibu rifqa kolley malaa xadiis aynu soo marnaa bu ahaa in allaha yuxibu rifqa fi lamri kulli caaisha laakiin waxay u qaaatay rasuulka ilaahay in aanu dee maqlahaynba ama aanu dareemin hadalkan ay yidhaaheen oo qaalat waxay tidhi alam tasmac miyaanad maqlin ma qaaluu waxay yidhaaheen waxii ay yidhaaheen nimanku miyaanad maqlahayn qaala rasuulka ilaahayna waad maqlaya ee dee waa xilmigiisii iyo in akhlaaqdiisii fiicnayd iyo dabeersanidiisii qad qultu waxaan idhi wacalaykum waan maqlee laakiin waa taasoo e markaa habaarkan kooda ilaahay uma aqbalayo kenna waa loo aqbalayaayo waan idhi oo waan u jawaabay wacalaykum baan idhi bal xadiidka ta inoogu sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh khuluqiisii ilahay baa yihi wa inaka lacalaa khuluqin cadiim iyo xilmigiisii badnaa iyo isagoo waxyaalaha ay la imanayeen eeba la socdeenba og oo dareensanoo maqlaya haddana inaanu xataa hadal adag ka horgeyno cibaaradan dee le ay tahay uun dee kollay arrinkaa waan uba simanahayba haddaan wowda caadifo kaba dhigno ayuu uguba jawaabay oo bal taas wey cayshana hadalkan uu ku yihi in allaha yuxibu rifqa fi lamri kulli inoos dambayso inuu u diiday uu kaba sajriyey inay hadalkaas oo kale kuba hadasho oo boorin uu ku boorinayo dee guud ahaan dadkii sabirkii iyo dulqaadkii iyo haddii aanay wax keenaya dee qaldo iyo adadayg in loo muujiyo dee dadka mucaamaladoodi iyo kuwan mucaamaladoodii aanay jirin mulaadafad iyo dabacsanaantii lagulaba dhaqmayay iyo bal rifqiyo taas boorin laiskuba boorinayo taas baa inoogu sugan xadiidka xadaثna xaسن بن عalي الxulwaniي وcabd بن xumayd جamيعا عan yعquba بn ibrahima بn sacdi qala xadaثna abi can صاalح وxadaثna cabd بن xumaydi qala aخbarana cabdالرaزاq qala aخbarana macmar kilaahma can الزhriي bal dadku waa dadkii aynu soo baranay in badanna soo noqnoqonayay marka yacqub بn ibrahim oo labadan sheekhe muslim sheekooda yihi aabihii ibrahim ibn sacad ibn ibrahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf weeye ayuu kaba warinayaa aabihiina saalix saalixanna dee kolley saalixa zuhri isagu meelaha ka warinaya waa saalix ibnu kaysaan anaan in badan soo aragnay de ahaan uu kaba weynaa la yidhaahaa zuhri uu kaba weynaa saalix ibnu kaysaan weeye marka halkaasuu ku joogsaday sanad kaleu bilaabo weliba labadii nin mid ahaan baa kuba sugan waa cabdi ibnu xumayd laakiin sheekh kaleu yeeshay sheekii kale sheekiisna waa macmar ibnu rashid marka kilaahuma waa macmar ibnu rashid ee saalex ibnu kaysaan can الzuhriyi bihada isnaadina isnaadkiisii waa can curwata can caaishata intaasoo ahay wa fii xadiiihima labadan dambe waa saalex ibnu kaysaan iyo macmar ibnu rashid xadiidkoodii zuhri ka wariyeen waxa kuba sugnaa jamiican xaliyin iyagoo dhan qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qad qultu عalaykum oo riwaayadii horeeg qad maxay ahayd qad qultu wa calaykum wow baa jirtay riwaayada sufyaan khadaabi oo kale wuxuu ka dhigaa sida riwaayada sufyaan aanay wow laba socon ibnu cuyeyne laakiin wayla taa riwaayada duruqda qaar ay laba socoto tan dambana maxaa kuma sugnaa qad qultu calaykum ujeeddadu wowdii un baan jirin wowdna waa ta aan kaba soo hadale riwaayaadku inay ku kala duwan yihiin oo kuwa sugan iyo kuwa aan sugin labada wejna ay wada bannaan yihiin baan leenahay labada wejna riwaayaadka ay ku yimaadeen macnahooda inta aan soo sheegnay waxay kala keenayaan uu yahay walam yadkuruu alwaawa halkan daahirku wuxuu ahaa ina waa laba waa saalix iyo macmar waa tasniya in la yidhaaho walam yadkuraa may sheegin oo la tasniyeeyo waa la jamciyey wuxuu kaba dhigaa sheekhan sheekh maxamed amin alharari oo kale kowkab kowkabkiisa oo kale inay arrintu taxriif tahay dee nusooyinka in badanna ay tani dhacdeen laakiin kolley amsaasheed iyo nadaa'irteed way inoo horeysay aqaluljamcina isnaan waabay noqotaa meelo kale oo saas oo kale oo iyadoo daahirku uu tasniye ahaa jamcigani uu yimina waa jiraan waxbana in dee lagu degdego taxriif iyo naska inay tahay kolle dee weji luqadii carbeed ku banaan ay noqonayso oo ah labadiiba in jamac looguba idlaaqo oo dee say luqaad badanna aanay jamac iyo ifraadun arrintu ay tahe tasniyaba aanay luqaadka in badani kuba sugnayn luqada carbeed laakiin talada fasiixa waa taa kuba sugan ee bal waxaan leenahay iyadna waa luqo jirtae oo iskaba banaane waxba imaka taxriif ma sheeganayne laakiin daahirka ahaa in halkan la yidhaha walam yadkur alwaaweyne waa laba sheekhe ama xadiidku waa kii horeynu soo aragnay xadaثna abu quraybi qaala xadaثna abu mucaawiyaةa can اlmacmashi can muslimi can masruuqi can caaishaةa qaalat anaha qaalat kolley acmash oo muslim kaba warinaya horeynuu soo maray walow laga yaabo laba muslim ou ka wada wariyay jiraan ninkan waa abuduxa muslim ibnu subayx weeye san filayo bal waanan dabdin doonaa insha allah fima bacd waayo muslim kalena waa ka wariya isna halkan galeen can masruuqi can caaishata qaalat ata nabiya salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yimi unaasun dad min alyahuudi yahuud kaba mida faqaaluu waxay yidhaaheen assaamu calayka ya abalqaasimi rasuulka ilaahay bay habaarayaan waxay ka dhigayaana inay salaamayaan markaasay yidhaaheen assaamu calayka ya abalqaasimi qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi wacalaykum caaisha waxay u qaatay markuu rasuulka ilaahay u jawaabay anu wax kala odran in aanu hadalkoodii fahmin ama aanu dareemin waxaana yidhaaheen markaasay qaalat caaishatu waxay tihi qultu waxaan idhi bal calaykum asaamu wadaamu korkiina ayaa geeri iyo ceebba ay korkiinay tahay asaam waa almowt bal taas weeye kolleyna waa macnaha dee axaadiistana ma halkan ay timi laguma fasiray malaha dibi bay noogu iman xabatu sawda dee shifa inay ka tahay min kuli da ila sama waa macnihii ila lmowt oo kale qataada oo isaguna axaadiisan qaarkood wariyey ayay culimmadu kaba soo naqliyaan saamka inuu kuba fasiray asa'ama oo kolley dee saima sa'aamatan waa bal matalan way u timaadaa yaabkana malaha takfiif markaa la takfiifiyey hamsadii oo saamatan uun ay noqotay oo macnaha uu yahay daalid wax laga daalo laga caajiso ujeeddadu ay tahay markaa iyaga sida kuma fasiray asaamu calayka macnaa tasamuna diinakum waa ka daali doontaan diintiinan oo ka caajisi doontaan a faraha ka qaadi doontaan ama ka qaadeen a ka daasheen oo min asa'aama laakiin bal asaam almowt addaam saa-in waxa weeyaan waa ceebta ama alcayb baa addaam ay tahay addamu un buu la mid yahay addamudi ee alifta aan lahaynee miimteedu shadnayd halkan miimtu shadda ma laha ede alifna waa taa daalka kaba dambaysa kol kol hamze waa loo yeelaayo addam marka addamu waa la yidhaah marka hamzada ayaa la sugaaba bal marka ismigiisa mafcuul oo kale ee madmuuman waa min adami ee mad-uman marka ay tu hamze leeyahay mad-uman waa tan oo de hamzada ayuu kaba soo jeedaa ismiga mafcuul kaba yimi mad-uman madxuura hadday tahay madmuuman waa min adami mad-uman waa min adamigan ama dee daamkan imaka aan hayno macnuhuna waa macno keliya weeyaano addaam iyo addaym iyo addamu oo kale waa bimacna alcayb haddaba korkiina waxa ah ceeb dee lacnadna waa taasba in riwaayadii hore aynu kuma soo aragnay iyo geeriba korkiina ayay tiri faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi yaa caaishatu caaishaay laa takunii ha noqon faaxishatan daa fuxshay mid afxun hadal xun la timaada alfuxshu waa dee alqabiixu min alqowl wاlficil labadaba waa dee markaa waa kiisa xunee qowl iyo ficilba fuxsh waa la yidhaha bal maalan haddaba waa tana in badan dee laguma idlaaqa faaxishada zinadii oo iyada halkantii loo jeeday maaha lakiin waa marka alfuxshu waa alqabiixu min alqowl wاlficli bmanaa mid dee fuxshin weeye mid iyada u saaxiiba dee fuxshi hadal xun iyo af xun le ama afxumo le taas ha noqonin faqaalat caaisha waxay tidhi maa samicta maa samicta miyaanad maqlin ma qaalu de hadalka waxba iga soo saare nimankani waxay yidhaaheen miyaad maqlahayn rasuulka ilaahayna uu maqlayay see u fahamtay buu fahmay una maqlay faqaala wuxuu ihi awalaysa miyaanan shanigu ahayn qad radadtu inaan celiyo calayhim korkooda aladii qaaluu wixii ay yidhaaheen miyaan iyaga dib ugu celin oo qultu waxaan idhi wacalaykum korkiinuu ahaaday waxa aad nagu sheegaysaan ama waxaad nagu habaaraysaan idinka korkiinuu yahay taas ilaahay korkiina ha yeelo taas baan idhi intaasaa kuma filan waana laynoo aqbalaya waa sida riwaaya nooguma dambaysa iyaga se looma aqbalayo waxaanay nagu habaarayaan ee waa dadkaa dulmiga iyo gardarada iyo tacadiga kuma socda bal matalan taasay yihiin ee iska daayo oo dee rifqiga laazim taas baa rasuulka ilaahayna weli waa inoo socdaa xadiidkii caaisha iyo duruqdiisii dariiqana u dambeeya xadaثna isxaaq بن ibrahim qaal akhbarana yacla بن cubayd qala xadaثana اlacmaش bhada اlsnaadi غayra anahu qaala fafadinat bihim caaishaةu fasabathm acmash markii horeba u inoogu sugnaa waana dariiqiisii markii hore abu mucaawiya ka warinayay imaka yacla بn cubayd aلطunafisi weeye ayaa kaba warinaya ona nin siqoo taasica kaba mida culimadu ay idhaahaan markuu sufyaan muthawri ka warinayo riwaayadiisaas waxbaa ku sugan ay idhaahaan laakiin waa nin hiqa horena kitaabkaan ugu soo aragnay bihada isnaadi hayra anahu qaala wuxuu yihi isagu riwaayadiisa waa yacla bnu cubayd riwaayadiisana uu acmash ka wariyey markii hore abu mucaawiya acmash kama warinaye dee xadiidkii marfuuc ahaana ama xadiidkiina weeye fafadinat waxaa dareentay fahamtay bihim iyagii oo dee iyadii wixii ay yidhaaheen hadalkoodii caaishatu caaisha fasabatum way cayday oo de waa habaarkaa ay habaarteen soo aragnay faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam mah manaa waa macnaa ukfufi weeye ama ka joogso arrinkan waa kelimatu zajrin can shay ka joogso oo hadalka caynkaasa ha odhanin buu ku yidhi ya caaishatu faina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alfuxsha fuxshiga fuxshiga waa taa nidhi waa alqabiixu min alqowli wاlficli waxaa xun ee hadal xun ah ama ficil xuna rabbi subxaanaه watacaala ma jecla watafaxusha tafaxushku waa dee isagii una laakiin waa takali takalufka ama ruuxu isku xambaaray isku kelifa dee isagoon xataa dabiico uba lahayn waxaan isaga iska doodoodo waxaan u dabcu lahayn oo tafaxushkii ama fuxshigii u kuba kaco waayo tafaculkaa keenaya macna takaluf baa kuba sugane ka ilaahay maba jecla fuxshigii iyo tafaxushkii ilaahay ma jecla wazaada waxaanu ziyaadiyey isagu yacla bnu cubayd riwaayadiisa faanzla allahu caza wajal waإida jaa-uuka xayawka bima lam yuxayika bihi اllahu aayaddaasoo dee markay ayaaba soo degtay oo markay kuu yimaadaan waxay kugu bariidinayaan kugu salaamayaan waxaan dee ilaahay jidayn in laysku salaamo oonu isagii bal waxa weeyaan kugu salaamin oo macnaanu jidayn in laysku salaamo ayay kugu salaamayaan taas baa soo degtay bal xadiidkii caaisho kolley iyada dee waxyaalaha inooguba sugan waa ta aan soo araragnay waxaa kaloo sheekhu halkan fawaa'idiisa sheegaya xaggan musabigan caaisha iyo waxaan ay laba timi fafiihi اlintisaaru min الظaalim wa fiihi اlintisaaru lilahi اlfadli minman yu'dihim manaa kii daalimkaayoo laga aarsado dee loo jawaabo taasoo kaloo dulmigiisii dee intiqaam ahaan iyo aargudasho iyo taa lolaba yimaadaa way kuba sugan tahay dadkii ahlufadliga ahaa ciddii dhibaysay ee ama hadal xun ku dhibaysay ama ficil xun hiirintii looga hiirinayeyna sana caaisha yeesho way nooguba sugan tahay bal masalan waxaa kaloo xadiidka ku sugan buu leeyahay rasuulka ilaahi isagoo waxaa maqlayay haddana iyagii muu dareensiin muu dareensiin hadal xun kumuu odhan weji xun kuma iyo dee kuma ama il xun kumaba eegin waxaa kuma sugan buu leeyahay istixbaabu takaafuli ahlifadli can safahi mubdiliin dadka iyagu ahlifadliga inay isdheg ismasalan gees mariyaan oonay u dheg raaricine si waxaanay maqlin ay kaba dhigaan dadka iyagu mubdiliinta ah safahood iyo afxumadooda iyo ujeedada dadkii iyagu ahlulfadliga ahaa dadka had iyo goor dee ahlalbaadilka ama mubdiliinta ama aan toosnayn ee sufahada haddii ay hadal xun kaba maqlaan ficil xun ay kuba sameeyeen inay yidhaahaan aniga de adigu aan u jawaabin se markaasoo iska iga jeesto oona uba jawaabin waa arrinkeeda waa sida rasuulka ilaah yeelay salawaat ullahi wasalaamu caleyh shaafici haddaanay mafsada kaba ratimayn buu leeyay arrinka caynkaasa shaafici buu halkan kaba soo naqlaya inuu yihi alkayis lcaaqiru huwa alfadin lmutagaafil ruuxa caaqilkii waa ruuxa intuu hagaag u baraarugsan yahay oo waxba aanay dhaafahay inuu fadin yahay laakiin haddana ismoodsiinaya si waxaanu maqlinba si waxaasoo kale ama dee famadaytu uma taqultu la yacnini si u lahaayo ruuxii la-iimkaa maraya isagoo caayo waan iska dhaafaya anigoo leh ima jeedo adiga kuu jeeda adiga maaha taas baa le ruuxo mutaqaaf waxan buu dee inuu dadka caynkaasa u jawaabo dee jawaabtooduna iyagii oo kaluu la mid noqonaya sharna waa kaba bilaabmaya jawaab la-aantaana meelaha caynkaasa kuba roon rasuulka ilaahina hadalkan dee hufan ayuu ugu jawaabay waa toodiya dee waxoodii iyagii dib uguba celiyay xdثnي hاrون بن cبdاللahi وxجاaج بن شhاacr qال xdثnا xجاaج بن محمد qال بن jurayج xجاaج بن محaمed الأcwr المsisi ayaa mxuu hi qاal qاaل بن jurayجi in badanna waan kusoo yar celcelinay waxaa u badan xajاaج inuu isticmaalo qaalo keliya un oo xadaثnaa iyo أخbarana iyo ma idhaaho qaaliba ninku hadduu mudlis yahay uu cibaaradan isticmaalo qaala fulan uu yidhaaho wax اtiصاal keenaya ihaamun baa kuba sugan oo mudeliska lagama aqbalo taa markuu yahay laakiin ninka nisaam maaha tadliisna ma laha waana nina lagu yaqaano halkii uu xadaanaa ama akhbarana ka odhan laha isagu qaala fulan buu yidhaah ama ibnu jurayju in badan dee sheekhiisaa laazimayna qaala ibnu jurayjin akhbaranii abu zubayri annahu samica jaabira bna cabdillaahi yaquulu sallama naasu dad baa salaamay min yahuuda yahuud kaba mid ah calى rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay bay salaameen markaasay ku salaameen waatan faqaalu waxay yidhaaheen assalaamu عalayka ya abalqaasimi faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi wacalaykum korkiinana ha ahaato waxa ad nagu sheegaysaan nagu habaaraysaan faqaalat caaishatu caaisha waxay tihi walxaal qadibat ay cadhootay oy hadalkooda ka cadhootay alabta dee waanay tidhi jawaabtii oo waxay tidhi waa hadalkaa horo dee assalaamu calaykum iyo walacna iyo waa taasay tidhi markaasay rasuulka ilaahay markuu joojiyey ayay tidhi alam tasmac miyaadan maqlin ma qaalu waxay yidhaaheen nimankani waxay yidhaheen miyaad maqlahayn qaala rasuulka ilahi wuxu uhi bela mee waan maqlaye qad samictu waan maqlay faradadtu calayhim waan ku celiyey iyaga arrinkii oo wacalaykum baan idhi wainaa inaga nujaabu waa layna ajiibayaayo calayhim habaarkan habaaraynayna waa dad inaga gar daran ina dulmayo inagu tacadiyaye ilaahay uu inoo aqbalayaa walaa yujaabuuna lama ajiibayo calayna waa ruuxii daalimka ahaa ee dulmi wax ku habaaraya lama aqbalayo maxal maaha dacwadiisi ma haleelayso dee lagu aqbalo haddaba iyaga lama ajiibayo calayna korkeena ujeeddadu wixii ay nagu habaarayaan wax loo aqbalayo habaarkoodaas ma aha kenise waa la aqbalayaa waa nin u jawaabo wacalaykum baan intaasaana kuma filan xdثna qتaybة بن سعيid qال xadثna cabdالعaزيز yعnي darwrdي عan سhayl عan abيه عan abي هurayرaةa أنa رasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم qaala wuxuu yihi laa تبdأوu ha bilaabina aليahuuda yahuud وala النaصاarى bالsلاam maعnaa dadka yahuuda iyo نasaara salaam idinku ha ku bilaabina nahyiguna waa dee nahyiga walow bacdigood taxriim aanay gaadhsiin laakiin wax ka sarfinayaa ma jiro macnaa salaam idinku ha ku bilaabina yahuud iyo nasaaro taasba weeye sababtu waxa weeyaan siduu qurdubi yidhaaho oo laynoogu diiday alibtidaau bisalaami ikraamu salaamtan ruuxa lagu bilaabayaa la salaamaya waa xurmayn waa maamuus iyo tashriif weeye walkaafiru laysa ahlan lidalik dee kii gaalkaana arrinka caynkaasa ikraamka iyo tashriifka ehel uma ahaa saa daraaddeed ha ku bilaabina idinku yahuud iyo nasaaro salaam laakiin hadday idin salaamaan iyadii lagama aamusayo oo lagama aamusayo dee waa loo jawaabi se jawaabtii waa calaykum dee waxaaba dhici karta xataa inuu aanay assalaamu calaykum ku odhan kuwan assalaamu calaykum iyagoo muslimiintiisu ekeysiinaye laakiin haddana jawaabtoodu taasun bay noqon wa calaykum intaasaa lagu gaabsanaya wax kale looma raacinayo xataa haddaanay dee saa kuwaas yeelayeene qaradka xun lahaaye habaar de iyo hadalkan iyagoo ka dhigaya salaam ujeeddada kale lahaa xataa taa haddaanay laba iman oo muslimiintu waxayse odhanayeen un dheh ay is leeyihiin jawaabtu calaykum bay noqone laakiin lagama aamusayo waa loo jawaabaya taas wey ilaa tabda yahuud wala nasaara bisalaam kol islaamtii sharcigahayna wayataba sheegaya faidaa laqiitum haddaad la kulantaan axadakum axadahum midkood fii ariiqin wado fadaruuhu waxa u baahisaan ilaa adyaqihi dariiqa halka ugu cidhiidhisan taas wey oo macnuhu waxa weeye haddii dee muslimiinta waa dariiqii dee muslimiintae laba socday haddii dariiqu u cidhiidhi aanu ahayn dee kolley mahata loo jeedaayo laguma riixayo meel iyagii ama ay gidaar jeedhaan ama ay god kuba dhacaan ama dhib kale ay kaba timaado in la iska dhibo uun dee taa shareecadeeduba inooma ogolo inooma fasaxayso ee waxa weeyaan imakaalka nawiya sidoo kuma fasirayo dee inaan iyagii loo dayn dariiqa bartankiisa socodkeediiyo dee darfihiisiiyo waxyaalaha ay maraane laakiin hadal isaga taa kaba duwan uu leeyahay qordobi kitaabkiisa mufhim macnuhu waxa weeyaan buu leeyahy labadan jumlo way isku xidhan yihiin laa tabda yahuuda wanasaara bisalaam oo aan idhi salaamta bilowgeedu waa ikraam iyo xurmayn iyo tashriif marka dee haddii a ku bilowdaanna waa isagiibaa qadariseen oo weyneyseen oo maamuuseen isaguna ehelumaaha haku bilaabina jumlada labaadna macnuhu waa maxay laa tatanaxaw lahum can ariiqi dayiqi ikraama lahum waxtiraama dariiqi hadduu cidhiidh yahay idinkii iyagoo iyagii la maamuusayo iyagoo la xurmaynayo la weyneynayo dee dariiqii bal masalan idinkii ha ugaba leexanina maamuus daraaddeed oo de iyagii ha taas darfihiisii haba mareene ha ugaba leexana waa maamuus ama maamuusaysaan ama xurmaynaysaan daraaddeed almuhim waxa weeyaan uun markaa hadday noqoto waa bilaaddii islaamka laga hadlaya dadkii ahlu dimahe kuwa noolaa baa laga hadlaya kollay dee marka la eego kol hadday jisyadii bixinayaanna xuquuqdii guude ay arrinkaasi u keenaye way leeyihiinba ee laakiin ha uga tegina weeye iyagii oo hau hau dhaafina sadra dariiq iyo wasad dariiq idinkoo idinkii iyagii uba banaynaya nooca ikraam iyo maamuuskaasba weeye maha macnuu tadyiiqan hadduu keenayo in iyagii dhibi ay gaadho kollay dhibtii iyada taas waxay dhibi ay uguba sugantay loolamaba imanayo oo wuxuu leeyahay taasi haddaan dariiq waasica kulaba kulanno macnuhu ma aha inaan dee iyagii meel aada u cidhiidhiyo gelino hadhow dhibi ay ugaba timaado nooc ada ayaaba meesha kollay dhibkoodiina waa lainoo diiday kol hadday jizyad iyo waxay bixinayaane macnuhu waa taasoo wasada dariiq ha ugaba tegina iyagii hauga leexanina dariiqa waasica iyagiina halkaa kuba dee de hareerihiiba haba mareen laakiin taase laakiin macnuu maaha ee meel iyaga dhib ay ugaba imanayso ku cidhiidhiya oo hadhow ama god ay kuba dhacaan ama gidaar ay jiraan ama wax kaleba ay qabsadaan taa maqsuudku maaha فضروه إلى ضياقه وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلهم عن سهيل مركا كل سهيل بن أبي صالح مركي هرب حديثك إنه قصنا به كبور نيي cabdilcaziiz daarawardi baa kii hore kaba wariyey imika halkanse shucbat ibn اlxajaaj iyo sufyaan thawri iyo jariir ibnu cabdilxamiid intaasba waxay ka wada warinayaan suhayl isnaadkiisii fii xadiidi wakiican waxaa ku sugnaa idaa laqiitum اlyahuuda oo nimankaa yahuudeed marka aad la kulantaan dee falaa tabda-u bisalaam taas bay ahayd oo yahuud waana tii badnayd ba madiine kuwii joogay وفي xadيiث بن جaعفر عن شhuعبة qاaل في أهل الكتاaب isagoo أهلالكitاaب buu yihi halkan اليهوudiya والنaصاaرى muu odrhane isagoo أهلالkitاabkii haddii la kulantaan baa lafdigu ahaa waa dee alفاad yar kala duwan macnu waa mid keliya وفي xadيiثi جarيiri إdaa laqiitmuuهm وalam يuسمي أحadا miن المشhriكيiن haddii idaa laqiitumuuhum ee yahuud iyo nasaariya mu odhan axad mushrikiina lakiin waa dadkaan diintiina ahayn haddaad la kulantaan dee saa yeelan macnaha ujeedadu waa ikhtilaaf raggan suhayl kaba wariyey alfaadii xadiiska macnuhu laakiin waa mid keliya waxay dee masalan kale oo macno imaka la yidhaha waa macaani iska hor imanaysa maaha ee kuwa magacaabay yahuud un keliya kuwa riwaayadooda ahlulkitaab oo labadiiba shamlinaya kuwa in aan sheeginba idaa laqiitumuhum damiirkaasun laftigooda waa laakiin kuwa loo jeeda dadkii ahlulkitaabka ayiin marka xadiidku waa kii uun macnuuna waa mid keliba bal baabkaasi laakiin halkaasa inooguba dhammaaday baabu istixbaab الsalaami calى sibyaan wuxuu u baabaysan yahay salaamtii la salaamayay caruurta istixbaabkeedii oo macnaa ciyaalkii dee tamiiska lahaa walow aanay salaamtu dee kollay sidaynu xalay soo maray bilowgeeduna sunno weeye jawaabteeda iyo radinteeduna farad bay noqon sunnahaas iyo faradkaasna kolla dee sunno kifaayou noqdaa iyo fardu kifaayo kolla sunno cayn iyo fardu cayn buu noqonayaa ama waajib cayniya xalaytaan umuuraha soo maray ilmihii yaraa la salaamayey isaga jawaabtii laazim kuma aho dee ma aha takliif ehel uma aha wax waajib oo saarani ma jirto oo markaa walow ay tahay dee kii salaamayeyna waxa ugu sugan gees tawaaduc waa ugu sugan yahay aanu dadka caynkana yaryar aanu iskaba sarraysiinahayn iyagii oo la barayo hadyigii islaamka iyo aadaabtiisina oo dee lagu sii leelayayaana taasi way kuba sugan tahay tawaaducu waa kuba sugan yahay iyo tacliimtaas laakiin jawaabtii iyagii waajibkuma aha laakiin arinku waxa weeye dee intii iyagii gees kalena kan tawaaducaha uguma sugnaatee tamriin iyo tadriib iyo barid la barayo aadaabtii islaamka dadkaa yaryar si ay ugu barbaaraan ay ugu koraan oo marka dambena taasi dabiico iyo dhaqan ay u noqoto ay ku dheganaadaan oo yaqaanaan taas bay arrintu tahay haddaba in caruurtii yaryari salaamtii la salaamaya bal istixbaabkeedi waa rasuulka ilahi inuu salaamay taas baa inoo imaynayse wuxuu uhi markaa muصنifku xadaثna yaحyى بن yaحyى qاl aخbarana hushaym can sayaari can haabiti الbunaniyi can anas bni maliki ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslama bal xagga sanadka kolley caawo dee carabka waayo cashiro iska fudud oo kolley waa dee walaa laqbu buu isagaba badnaa husheim waa husheim ibnu bashiirkii xalayna aan soo haynay waxoogaa yar dee waa kan caawana inoogu soo noqnoqonayo sidan xalayba soo sheegnay waa nin xaafida oo xufaadii waktigiisa maragii ugu xifdi badnaaye ilaa labaatan kun oo xadiisiyabaabu dee korkiisa korka kale hayaa la yidhaha nin aada u itqaab badnaa baan leynahay tadriis badana lagu sheego dad kala duwan oo culimmadu ay tiriyaan oy leeyihiin riwaayaadkiisa uu ka warinaya waa riwaayaad irsaal leh taas haba sheegeen oo raggii isaga kaba horreeyey ah laakiin waa nin xaafid ahaa loo qastay waa asalkiisu reer waasida markii dambena baqdaad buu degay uu cilmiga aada uguba nashriyey raggii laazimay waxaa ka mid ah imaam axmed oo ilaa afar sanadood ama shan sanadood buu la joogay waasid iyo afar ama shan sanadood oo laga soo naqliya waa haybadu ka haybaysanaya daraaddeed inuu yihi muddada intaa leeg laba goor baan su-aal weydiiyey waa haybada in caabidana uu ahaayo waxay idhaahaan sanadihii labaatankii sanadood ee cumrigiisa ugu dambeeyey waysada cishaayigu salaada subax kuwa tukanayay bal adigu waa nin aada iyo aad u qiimo badnaa qisay soo naqliyaan ah aabihii ayay idhahaan wuxuu malaha dee nin dadkaa iska danyarana uu ahaa waxbuu iibin jiray oo waxay magac adigu idaamyadan wax kaba mid a adigu kalluunka iyo malaha soos laga saari jiray iyo wax laga saari jiray dadka ay wax ku darsan jireen o magacu markaa dee adigu magaciisa way soo naqliyaan iyo kamakho adigu waa nooc idaamka kaba mida ayuu iibin jiray isagana uu diidi jiray malaa inuu la shaqeeyuu doonayo markuu arka meelaha isagoo dee cilmi doonanaya uu diidi jiray isaguna hoosaan buu isagaba watay dee aqoon baabu yeeshayo qaadigii waasid oo ninkii abushaybe la odhanayay nimankan ilmo abushaybe awowgood ayaa ayuu noqday la fadhiisan jiray oo kolkaba munaadaraba laba geli jiray markii dambe ayuu xanuunsaday heshiimkana xanuunsaday qaadigiibaa soo booqday gurigoodiiba ugu yimi oo abushayba aabihiiyo dee kaamakiisiyo wixii wata ayaa loo tago lagu yihi ilxaq ibnak faqad zaarahu lqaadi de waad arrin weyn oo la filanahayn inankaagii balgaad qaadigii baaba soo booqday halkiibuu ka tegayo gurigiibuu tego dee waxaanu filanayn oo in qaadigu gurigiisii yimaado inankiisii u yimaado waa inankan uu lahaa iska fadhiyo meel ha tegin ayaa la weynaato intuu lahaa dee weligayba tan maan rajayne maanta dabadeed kuuma diidaye waad fasaxan tahay oo dee adigu halkiiba markii hore lahaa fadhi iyo taas ayuu leeyahy haddaba cilmigii doono dee markuu arkayo mansilada qaadigiioba dee waa dalabadiisiibu kaba mid ahaaye soo booqday xagga xadiidka qaadigaas saa kuma ahayn aada u daciifo weeye xadiidan lakiin ninkaa qaadiga aqoonta le raggaa aada u qiimaha badanna u awog ahayn bal adigu imika taas bay ahayd oo waa hushaim waadan dee xifdigiisa iyo itqaankiisu kolley aada iyo aada uga sarreeyay dee tadliiska badan ee culimada ku sheegeen cibaado badanna lahaaba weeye marka waxaa ka dambeeya sayaar kolley kitaabka hore waan ugu soo aragnay bukhaari iyo muslimna sayaar mooye wax kala may dhicin halkan labadoodaba xadiiska way wada leeyihiin halkan sinay ku wada wariyeen sayaar oon mansuub ahayn waxaa kitaabkeenuna laba sayaar baa jira bukhaarina kaas labadaasun baa jira waa labadan mid waa nin la idhaha abulminhaal sayaar ibnu salaamata mawaaqiit baynu kuma soo maray kolley xadiisyadiisu kitaabkeena kuma badnaa sayaar ibnu salaama midna waa nin la yidhaha sayaar abulxakam kunyadiisana mashhuur buu ku yahay magaciisana mashhuur buu kuba yahay aabihii magaciisa waxay yidhaahaan bawardaan baa la yidhaha abusayaarna waa lagu kunyoodaa ninka markaa loo jeedaa maanta halkan waa sayaar abulxakam alcanazi ninkaa weeye waa nin reer waasid ah sidaa husheynba reer waasid u ahaa ee markii dambe meel kale haba dego reer canaze ah abulxakam kunyadiisu ay tahay magaciisa sayaar la yidhaaho labadaba mashhuur kuwaasoo xaafid ibnu xajar yidhaahana in badan buu riwaayaadka u yimaadaa can sayaarin abilxakamin bal taaba wey marka haddaba waxaa jirta in acmashiyabay isla dabaqa yihiin xaafid ibnu xajarna saadisuu ka dhigaa horta maanta thaabit lbunani buu wax ka warinaya thaabit lbunani oo sheekiisao taabici aanu in badanna anas laazimayna isaga xataa ka hor dhintay maanta xadiidkan waa kaba warinaya laakiin arrin baa jirto bukhaari iyo muslim sayaar abulxakam oo haabit wax ka warinaya xadiidkeenana jira labada saxiixba macnaha haabit albunani iyadoo sayaar abulxakam uu wax ka warinayo kan baa jira talabana kuma sugno labada saxiix sayaarkan kaleen sheegayna ina salaamo isagu ninka yar dabaqa horeeya ha ka geeri dambeeyo laakiin waa nin taabiciyo ninkaasi ninkan ise cid saxaaba a muu arag walow uu soo gaadhay barhkood laakiin saxaaba muu arago sidaasoo xaafid saadise uga dhiga meel kana uu yidhaaha markuu sheegay inaanu cid saxaaba arag waa min kibaari atbaaci taabiciin laakiin saadise laakiin waxaan leenahay sayaarka kalena lama hayo isagoo haabit wax ka wariyey oo haddii dee sayaar uu haabit kaba warinayo waxaan leenahay waa ninkan un se kumaba jiro bukhaari iyo muslim iyadoo sayaar cid kale ka warinaya mooye sayaaroo haabit kaba warinaya saxiixeyn xadiidkana jira xafid ibn xajar baana taas halkan ama markuu baabka weliba kan oo kale uu dhigtay ayuu taa kuba faa'iideeyaayoo nin kale kumaba jiro bartaaba wey waxaana leenahay axad saxaabada kamida barhkood buu soo gaadhay laakiin axad kamida lamuu kulmin marka waa dabaqada uu saadise xaafid kaba dhigo laakiin waxay noqonaysaa atbaacu taabiciin ki ugu waaweynaa acmashna wuxuu uga dhigayaa dabaqadiisa cibaarada hore soo naqliya xaafid baa lahaaye xaggii da'da weeye aadna acmash baa uga geeri dambeeyey laakiin anas buu arkay isagu ninkan ise ma arag dee nolol waa kusoo gaadhaye muu arag anas bal sayaarkani marka waa sayaar abulxakam wuxuu yihi markaas can anas ibni maliki ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay mara uu maray calىa kilmaanin waa sibyaan iyo caruur fasallama calayhim uu salaamay rasuulki ilaahay oo rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عalayh waana salaamtan iyagii tabriin baa ugu sugan baan leenahay tadriib iyo barid adabtii islaamka la barayo iyo dhaqankiisii dee waa ciddii rasuulka ilaahayna tawaaduciisii iyo shafaqadiisii badnayd iyo taas baa uguma sugan ciddan kale de inagoo lainoo suneeyena tawaaduc labadaa xikmaba way ku wada sugan yihin fasallama calayhim waxadasanii ismaaciil bnu salimin qaala akhbaranaa hushaymu qaala akhbaranaa sayaarun bihada اlisnaadi waa isnaadkiisii imaka وxadثnي cمر بن علي ومحaمد بن الوليد qال xadثna محaمد بن جعفر qال xadثna شhuعبة عن سyاaر markii hore eg سyاar waxaa ka warinaya hushaym labadii dariiqba maanta waxaa ka warinaya شhuعبa ka warinaya شhuعbana kolley hushaym iyo waa ka wan yahay xaفi بن xajar baa wuxuu idhaahaa oo uu ka dhigaa riwaayada شhuعba maanta uu سyاar ka warinaya min baabi riwaayaة الأqrاan kolley dabq ahaan waxaan odhan karaa dee isagu kol hadduu saxaabo qaar soo gaadhay shucbana aanu soo gaadhin way yar kala horeeyaane ficlan kol haddaanu cid arag waa dabaqadii shucbe uun markaa min baabi riwaayat alaqraan buu noqon waxaa kaloo xaafid ibnu xajar yidhaahaa shucbe naftiisu haabit axaadiis buu ka wariyey toos ahaan ugaba wariyey uu la kulmay axaadiisa uu ka wariyey marka maxay noqonaysaa xadiidkan kamuu maqlin saa daraaddeed buu waasidadan u geliyey ama sayaar dariiqiisa ugaba wariyey weeye taas shucba isaga naftiisu sayaarka kaleen sheegayna ibnu salaama waxbuu kaba wariyaa oo waxbuu ka wariyaa shucba sayaarkaa kalena laakiin maanta kii loo jeeday maaha oo sa aan leenahay riwaayo uu leeyahay sayaarka kale ina salaamaan riyaaxi abulminhaal oo haabit kama wariye aan jirinba oo saa daraaddeed iltibaasna xaggaa ma imanayo shucba sayaarkaa kalena waa ka wariyaa sayaarkana waa ka wariyaa labadaba uu kaba wariyaa haabit naftiisa oo maanta waa sida ay udhaxayso uu soo gaadhay waxbuu kaba wariya lakiin xadiidkan kamuu maqlin saa daraaddeed buu dariiqa sayaar xadiidkii ugaba wariya qaala wuxuu yihi sayaar kuntu waxaan amshi mid socda maca haabitin ilbunaaniyi haabitka reer bunaane ayaan laba socday haabit ibnu aslam famara wuxuu soo maray bisibyaanin caruur meel joogtay oo fasallama calayhim uu salaamay waxadaa markaa isagoo sheegaya daliilkiina waxadaa wuxuu ku waramay haabitun haabit annahu isagu kaana inuu ahaa yamshi mid socda maca anasin anas maci oo anas buu la socday oo dee in badan buu laasimayey haabit anas sanado badane famara uu maray anas bisibyaanin caruur fasallama calayhim markaasuu salaamay caruurtii oo dee anas imaka haabit sheekiisii anas buu ka qaatay tan oo uu kuba dayanayay oo isagoo ay wada socdaan anas ayuu salaamay caruur isaguna waa kan iyadoo sayaar wada socdaan uu salaamay waxaan leenahay sayaar isaga ka hor dhintay waa boqol iyo laba iyo labaatankii hijirada hadduu dhintay isaga waa ka yar dambeeyey haabit laakiin dee isaga dhowr iyo siddeetan gaadhay markaas haabitoodna aad u weyn aadna uga horeeye weeye waa dabaqadii zuhriye famara bisibyaanin faslm waxadaa anas anasna muxuu taa u yeelaya waaba kan anasna wuxuu ku waramay annahu kaana yamshi maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam fabara bisibyaanin caruur buu maray oo fasallama calayhim uu salaamay caruurtii uu maray kolley macnuhu ay noo cad yahay taas waxa ay tahay oo arrinkaasi horta waa dee xadiidka xikmadiisa iyo waxyaalaha inooguba sugan waxaan sheekhu halkan soo noqonayaa culimmadu inay isku waafaqsan yihin waa suu ka cabiray in la salaamo caruurta istixbaabnimadkeeda marka masaluu soo qaatay haddii meeshii rag waaweyn waa joogaan caruur yaryarna way joogtaa salaamtii ayuu dadkii baa ruux baa yimi o assalaamu calaykum buu yihi intii kale way aamusee ilmo yar oo sibyaantii kala mida salaamtii ka qaaday oo calaykum assalaam yihi hadda raggii kalena way joogaan inay farad baa jawaabtu ahayd ilmahan yarna farad u ehel maahee faradkii raddigu ma dhacayaa mise ma dhacayo taas oo kale markaa sheekuu xagga madhabeed isagoo sheegaya madhabta shaafici laba weji baa ku sugan buu leeyahay shaaficiyadu leeyihiinoo kooda raajaxa ma asaxi jawaabtii way noqonaysaa oo dadkii uu ka dhacayaa faradkii raddigu jawaabna way noqonaysaa waa sa u yihi xaafid ibnu xajar ba bal waa in la hubsado oon haddaanay cibaarada xaafid taxriif gelin ama khada madbacii gelin ama aanuna way kutubtiisa kale si adkaariyo dee kuwa umaan laamina aanu kuba odhan kutubta kale uu arrimahan kuba soo qaado wuxuu kaba dhiga inuu isaga ka soo naqliyo asaxu inuu yahay laa yujzi ma gudayo waa suurtagal fatxulbaari ee nuskadayda inay laadu zaa'ido tahay oo macnaa yujzi waayo halkan waxaa ku sugan isagoo raajax yeelaya dee dad kaloo shaaficiyadii kaba horreysa oo iyagu ku tegey inaanay taasi kaba ridahayn kol hadduu ilmi yara ahlfarad aanu ahayn keligii ka jawaaba yahay dadkii waaweyn aanay jawaabin faradka in aanu kaba dhicin qolooyin raajax yeelaa jira waana labada wejuu sheegaya mid ahaan wuxuu leeyahay waxaa lamid a waa masalo kale salaan janaasaa meeshii taalla ilmo yar oon dee qaan gaadhin waa mumayise ayaa salaadii ku tukaday cid kale kumay tukan faradkii ma ku dhacayaa mise kuma dhacayo dadkii faradkii ma kama dhacayaa tanna wuxuu leeyahay asaxu waa suquudu faradkii waa dhacaya salaad ehel waa u yahay yaanu farad ba u ahaanin marka faradkii dadka saarnaa ee fardu kifaayada uu ku dhacayaa shaaficina naskiisa taas ba aha wey masale kalena sheekuu soo qaaday kole waa dee masaa-ishiisii mufiidkeed cibaaradiisii macaaniidna uu kuba soo naqlinay had iyo goor dabacsaneydee hufneyd ee lagu yaqaanay imaamka haddii ruux yari uu nin salaam uu leeyihi ee ka yari isaguna waa kuwa ehel farad ba aan ahayn ilmihii yaraaba isagu salaamtii bilaabo asalaamu calaykum baa mid yari kugu yidhi lazima rajula radd salaam ninka laazim waxaa ku noqonaysa inuu salaamtii kaba qaado waana siday jamaahiir aculamaa yidhaaheen buu leeyahay shaaficiyada qaarkood baa yidhi waajib ma ahay lakiin waa qowl daciifa ama waa qalada ayuu leeyahay halkana wuxuu sii yar wadaa bal dumarka salaamtoodii iyo tafsiilla uu gelgelinayo ee idinkaa yar eegan doonaan baabun baabu jawaazi jaclin ini rafca xijaabin aw naxwi min alcalaamaati wuxuu u baabaysan yahay baabu jawaazi jacli idni waa idanka soo gelitaankan dee waa ti aynu istidaan baan ku soo jirnay istidaankina wuxuu ahaa waa ruuxii dee guri aanu lahayn yimi inuu dadkii uu intuu salaamo weydiisto bal idan weydiisto haddaba idankii iyo fasaxitaankii dadka loo fasaxayay guriga soo gelitaankiisu banaanida ay banaantahay in lagaba dhigto laga dhigo rafca xijaabin waa daah oo kaloo la kor yeelo la faydo ama albaabkii oo la ballaqo aw naxwahu ama se wixii lamida rafca xijaabe min alcalaamaati calaamaadkiya maxay ujeeddadu tahay xadiidkan arki doonaaye haddii ay dhacdo shaksigu waa gurigiisii ama waa maktabkiisii dee sida qaadigi iyo dadkii amtaashoodii lamidka ahaayo taas oo kale idankii marka la eegay iyo fasixitaankii dadka uu fasaxayay inay soo galaan ayuu halkii uu ka odhan lahaa soo gala kolba ama soogal uu odhan lahaa ayuu calaamo kala samaystay oo calaamadiisa maxay noqotay aqalku daahbaaba kusii daysan marka haddee istidaan yimaado ayaa haddii intaa daahku kusii daysan yahay fasax ma jiro laakiin wuxuu calaamo kaba dhigtay kol hadduu daah laabo in laiska soo geli karo eeg kol hadduu daah laabo lasoo geli karo ama calaamo kale oo dee bal matalan taas aan ahaynba daahlaabkii aan ahayne albaabkia uu furaba ah albaabkiisii oo u ballaqaba ah ama wax kaloo dee adigu calaamoodna wuxuu doona haba noqde ayuu dee ogeysiiyeyna dadkii haddii calaamadaasi ay jirto waa fasax in lasoo galaa way noqonaysaa buu leeyaho markaa uma baahno ruuxii idan lafiya oo la idhaha soo gal oo uu sugo ee waxaa bannaan calaamad in lagaba dhigo dee markaasin idankii oo idan markii calaamadaasi ay jirto idankii waa jira haddaana calaamadaasi jirin idankii maba jiro waana xadiidka tay noogaba iman doonto wuxu uhi markaa muslim xdثnا أbو كاmr الجحdري وqتyبة بن سعيد kilاahma عن عبدالواحد ولفظ لqتyبة مxuu yihi markaa xdثnا عبدالواحد بن زياد qال xdثnا الحسن بن عbayd اللahi qال xdثnا إبراهيم بن سويد qال أنه qال سمعت عبدالرحمن بن يزيد qال سمعت بن مسعوud يقول bal horta cid cusbi ma jirto aan leeyahay lakiin dadka yar kolkol waa la iska qarsoomi karaanba laba nin oo isku xigaa jira cabdilwaxid ibnu ziyaade xataa mar dhoweyna waa soo arkaynayba waa xasan ibnu cubaydillaah annakhaci iyo ibraahim ibnu suweyd oo isaguna annakhaci baaba isna ay tahayba waa laba nin oo labadooduba kitaabkan muslim iyo afartan asxaabu sunan kutubtooday ku sugan yihiin ee kitaabkan bukhaari riwaayo kuma laha labadooduba labadoodna waa laba nin oo siqo ah bal weeyaan oo labadan de xasan ibnu cubaydillaahi iyo ibraahim ibnu suweyd waa isku dabaqo oo isku reerna weeye waana isla dabaqo weeyaan aad bay isugu dhow yihiin xagga dabaqadaan leenahay waana laba nin oo siqa ah labaduba muslim laakiin meelo ayay dhacaan iyagoo sidan u kala warinaya ibraahim ibnu suweydna meelo dhowru kuba sugayo cabdiraxmaan ibnu yaziid iyo calqama iyo adigu asxaabtii ibnu mascuud ee waaweyneed uu kaba warinayo bal waxaan leeyahay un kitaabka bukhaari kuma sugnaan idhi kitaabkeena muslimna xasan ibnu cubaydillaahi in la yidhaha isagaa jira cid kale ma jirto wa xasan ibnu cubaydillaahi la ydhaha ibraahim ibnu suweyd in la yidhahna nin kanu baa jira isagana kitaabka muslim kuma sugna nin kaloo ibraahim ibnu suweyd la yidhaaho kitaabka bukhaari baa waxaa ku sugan in la yidhaha ibraahim ibnu suweyd ibnu xayaanan muslim isna ku sugnayn meel xajana kusooba arooro kitaabka bukhaari oo ninkana ka dabaqa dambeeyo oo dee atbaacu taabiciintii dhaxaa oo dee xaggeeda ka soo xiga ibraahim ibnu suweyd ibnu xayaan baa la yidhaha waa ninka keliya isna ibraahim ibnu suweyd dhacay bukhaari muslimna kanun baa dhacay ka bukhaari ku sugan ee muslim kuma sugna kan muslim ku suganna bukhaari kuma sugna laakiin labadoodani iyagoo san u kala warinaya meelo kalena kitaabka way dhaceen afarta asxaabu sunanna way ku wada sugan yihiin oo macnaa labada nin muslim iyo arab asxaabu sunan alarbac ayaa wax ka wada wariya bukhaari baa ka maqan markaas cabdiraxmaan ibn yaziid isagoo ninkii aswad ibnu yaziid ninka waa qoyskii qiimaha badnaa uune de waa cabdiraxmaan ibnu yaziid iyo aswad ibnu yaziid iyo labadaa nin walaala ahaa iyo adeerkood calqamat ibnu qaysi oo kale iyo ninkay u artiga ahay in ibraahim ibnu khaciyo waa qoyskii nin aswad uu dhalay oo cabdiraxmaan ibn aswad la yidhaha waa dad cilmi iyo camal ilaahay wada siiyey qoyskaaso asxaabtii ibnu mascuud ee waaweyneydna kaba mid ahaa ee ibraahimka loo artigayaa isagu lamuu kulmeyn ba lamuu kulmeyn de ibnu mascuude qaala wuxuu yihi markaa cabdiraxmaan ibnu yaziid samictu waxaan maqlay ibna mascuudin ina mascuud baan maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo qaala lii rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam waa suu rasuulka ilahi aada ugu dhowaa rasuulka ilaahay baa wuxuu igu yidhi idnuka fasaxaagu macnaha calaya korkayga oo macnaha marka dee timaado gurigii ee doonaysa inaad ii soo gasho idankaagu waxa weeye in lagu idhaha soo gal iyo soo dhaaf iyo taasba maahe an yurfaca in la kor yeela alxijaabu daahii kol haddii la laabo kaasi waa idankaagii waad soo gelaysaa wa an tastamica inaad dhegaysato siwaadi waa siraari waa dee muxaadasadayde waa hoos ahaan marka loo sheekaysaa ma faqitaankii taas baa siwaad lagu magacaaba agsiintu way karsirsan tahay waa asiraar macnaa waa haddii aan idhaahdan saawatu rajula musaawadatan idaa saararta markaad la faqdo ama hoos ahaan aad ula sheekaysato taas baa siwaad lagu magacaaba haddii sawaad la yidhaaho laba macno yeelatahay oo dee midabkeed madow waata sawaad la yidhaaho waxaa kaloo inu yidhaha ashaks ayalkaan oo horena waa ti imaan iyo aswida iyo aynugu soo marro wuxuu arkay aswido badan waa bidhaan iyo ashkaas oo ruuxa wixii meelkaagaba muuqda ama shaksina sawaad waa la yidhaaho waxa weeya taas waa shaks waxaa kaloo markaa la yidhaahaa de waata aswidana lagu jamciya ashkaas badan sida xadiidka ibnu cabaas ee rasuulka ilaahay baa la yidhi bal ufuq waxaan arkay aswido badan oo kale ufuqeeg intii la yidhi taasi waa asawaad dee madowgana waa la yidhaha marka asiwaad marka ay tahayna waa saawado masarkeedii facala ficaalan wa mufaacala oo markaa waa macna siraar weeye waa muxaadasada iyo sheekada iyo taas iyo ama dee dhow oo kale haweeney malaa dee xikmad wadadna way lahayd waa jaahiliyadii iyo dumarkii dee qabla alislaam jirayo markaa xikam badanna way kasoo naqliyaan oo dee ay waxyaalo la wadweydiiyo kutubta adabkiiyo kuma sugan ama kitaabkan suyuudi almusir culumta luqada iyo keyrkiiba kuma sugan oo hinda bintulkhus baa loo odhanayay de albayaan watamyiid adigo dee kutubta adabkii kuma sugantee ayaa waxaa dhacday addoon ay lahayd bay ka zinaysatay oo taas de waana iyaguna kolley ceebna way ku ahayd dumarkaa xorta ah khaasatan waktigaas dumarka dee addoomaha mooyaane yar ceeb bay jaanibkaasi ahayd weliba arrin labaad oo hadda inuu addoonkeedii yahay oo markaas ba ay lagu yidhi maxaa dhacdo dee taasa waa xakiimadii carbeed ba ahe taas ahayd taas ahayd say waxaana u dhaceenoo markaasay tidhi qurb lwisaadi waduun siwaad waa cibaarada tidhi waa wixii keenay weeye qurb lwisaad de waa addoonkeedii had iyo goor meel agteedu jiifaa meel agteeduu jooga waa barkimo dhow iyo wa tuulu siwaad waa tan aan uga jeedo iyo de had iyo goor waa la joogaan oo waa sheekaysanayaan oo haasaawayaan ama taas iyagoo isla keliya iyo dee muxaadasadaas dheeraatay ujeedadu umuurahaas ay ugu xambaaro arrintan had iyo goor dee khildada waxa kaba yimaada umuuraha kaba dhaadaya waa naxan ikhtilaatka shareecadeedu ay u mancinayso oo markaasay tihi waa qurb lwisaadi waana de kele wa tuul siwaad maanaa tuul siwaadna waa taan hayna siwaadku waa almuxaadasa ama almusaarara waa faqitaanka la faqayo hoos ahaan loo sheekaysanaya kaa banideedii iyo dherarkeedii bay tihi iyo barkimadii dhaweyd had iyo goor u ag joogay de waana bashar risadna ku abuurantay arrinkaasi ay gu riday leedahay waxyaalahan aan kuma dhacay bal markaa haddaba muxuu waa siwaadkan ugama jeedaaye imanka waa manziladii aada uma dhoweyd abu muusa alashariya baa xadiis waxa kuma yimi markii ay yimaadeen muddo dhan baa la moodeynay inuu qoyska rasuulka ka tirsan yahay ibnu mascuud iyo dee hooyadii iyo waa si had iyo goor u gelayaan ay la joogaan iyo taasay moodayeen inuu qoyskiisa kaba mid yahayba waa manziladii uu ku lahayo si ugu dhowaa rasuulka ilaahay waaba kaa dee kabihiisa qaadaya taas oo kale markaa uu fadhiistiyo haddaba muxuu yihi idinka calaya an yurfaca alxijaabu oo kole diindaha saa loo laabo soogal weeye kaasaa ku idan ah wa an tastamica inaad dhegaysatid siwaadiya aniga musaararadayda iyo muxaadasadayda taas aad dhegaysatid xataa adhaka ilaan kuu diidayo bal taas buu ihi bal markaa xadiidka wuxuu deeta inoogu sugan waa arrinkan uu baabayso wuxuu daliil u yahay xaggii marka leege idankii dukuulka haddii calaamad la samaystay ama uu jiro ruuxu samaystay in la cuskan karo la ictimaadsan karo sheekhu markaa wuxuu leeyahy amiirkii oo kale qaadigii ruuxii mas-uulkaaya meel lahaa dee kolkol dee dadkii had iyo goor de ama in aan idan la-aan loogu soo gelin haddii uu kaba dhigo daahiisa ama albaabkiisuu ballaqa ama daahiisuu sarow qaado inuu kaba dhigo calaamadii idanka gelitaanka dadkao dham ay usoo gelayaan ama se daa'ifo gaari ay usoo gelayso ama shaksi gaari usoo gelayso ama calaamad kaleba uu samaysto jarsyar ha noqoto wax kale haba noqoto arrinka caynkaasi dee way banaantay markaa waa la ictimaadsan iyadoo istidaan dhicin oo ruuxu ma soo gala oo dhan ayuu iska soo gelaya taasba weeye ayuu marka wuxuu leeyahay xataa ninku hadduu calaamad samaysto isaga iyo caruurtiisa roonroone dee had iyo goor u baahan iyaguba awqaadda qaarkeed saddexdii waqti ee ilaahay sheegayba in dee bal waxa weyn cawraata ay la idan dalbo oo kale inuu udhaxayso oo san deehaas oo kale hadduu daahiisa soo daayo sii daystay inaana cidi idanlaan usoo gelin haddii kalena loo soo geli karo waa shay banaan oo adigu wixii calaamaa waa la ictimaadsanaya iyadaana maxalkii istidaankii gelaysa istidaanna ruuxi uma baahno markay taas oo kale tahay waana xadiiskutu inoo faa'ideeye وxadثna abubكر بن abي شhaybة ومحamed بن cabd للh بن نmayr واسحاq بن ibrahim qala isحاq aخbarana وqala اآkخrani xadثna cabdاللahi بن idris can اxaسn بn cubaydالlahi waa sanadkii imakaan kaba soo baxne imaamkii caabidka ahaa ayuunbaa imaka soo biiray oo cabdالlahi بn idris in shaء allah koley waa nin isaguna raggay dee taraajimtooda iyo akhbaartoodu ay dee aada u qiimaha leedahay oo koley qisooyin aada u fiicnaa walahaan weli de waan ogayo ilaa kitaabka muddo horena waan iyesaay lakin weli may dhicin aan soo naqliya khaasatan imaam nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisan taadiib alasmaa walugaat isagiyo ciise bnu yunus iyo mar uu tarjamaynayey umuura uu soo naqliya bal insha allah waqtigii dambe ilaahay suurto geliyo way waayo nin kitaab kusoo noqnoqde bihada isnaadi milahu wallah subxana wa tacala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك